aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir wararkii ugu dambeeyey dagaaladii maanta ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellada dhexe haddaan eegno hadda xaaladda deegaanadaasi waa mid degan waxaana halkaasi gacanta ku haya si buuxda ciidamada mujaahidiinta deegaanada mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan waa deegaanada califool dheere ceele cali axmed alkowthar iyo daaru nicma waxaa jirtay in duhurnimadii maanta meel duleedka ka ah magaalada ceel cali axmed ay isku soo dayeen murtadiinta in weerar rogaal celisa ay soo qaadaan balse mujaahidiinta ay ka hortageen dibna loo jibiyey murtadiintaasi allah fadligiis sidoo kale saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladii maanta dhacay lagu qabtay maxaabiist murtadiin ah oo noolnool kuwaasoo gacanta mujaahidiinta iminka ku jirta maxaabiistaasina waxay ahaayeen murtadiintii firxadka ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay maanta qabteen xaaladda goobihii marka dagaaladu ay ka dhaceen si guud iminka oo aan idila hadlayno waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana gacanta ku haya saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee saaka la xasmiyena waxaa weli daadsan meedadka iyo dhaawacyada murtadiinta sidoo kale saraakiisha waxay noo sheegeen inay jiraan meedad murtadiina oo hoodka deegaanadii lagu dagaalamay lagu laayay kadib markii ay halkaa u firxadeen sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaaladaasi mujaahidiinta gaadiid dagaal ay kusoo qaniimaysteen hub iyo saanad ciidanna ay ku soo furteen wixii soo kordhay insha allahu tacaala khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaaladaasi iyo xaaladda goobahaasi wixii kusoo kordha intaanu ku guda jirno tabinteena ayaan soo gudbin doonaa